toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa khadar ismaaciil oo ah madaxa shirka golaha tiknolojiyadda magaalada muqdisho oo lasoo gebagabeeyey kusoo dhowow barnaamijka marka hore khadar waan ku dhawahay ridwan bal ugu horeyn sanadkan waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka aad uga hadasheen muxuu yahay
sanadkan wuxuu ahaa sanadkii labaad aan qabanayno shirka tiknolojiyadda ee muqdisho sanadkan waxaan aada iyo aada diiradda xooga ugu saaraynay wax soo saarka wadanka sidoo kale guryeynta oo mushkilad badan ka taagan iyo shaqo abuurka dhalinyarada soomaaliyeed waa gartay marka wax soo saarka markaan ka hadlayno oo kale iyo guryeynta iyo shaqaalaha aan idhaahda shaqo abuurka dhalinyarada bal haddii aada faahfaahiso
sidaan ka warhayna horta wadanka waxaa ka dhaco abaara aada iyo aada u ba-an iyo fatahaadyo waxyaalahaas oo keenaan gaajo iyo olaada iyo waxyaalahaas oo kale marka waxyaalaha xaag xooga aan saarna sanadkan waxa ugu muhiimsanaa ay ahayd sidii xal loogu heli karo cunnayaradii wadanka ka jirta marka annaga maadaama aan nahay company technolojiyadda base u ah marka xal technolojiyadda mausa ma u sahli kartaa in laga gaaro arrimaha dhibaatada wadanka haysata oo cunnayaradii ugu horeyso taa midda ahayd midda labaadna waxay ahayd guryeynta oo deegaanka aan ka warrayna sida gaar ahaan magaalada muqdisho oo guryaha aada iyo aada ugu yar yihiin marka oo barakacyaashana ay ku badan yihiin marka sidee loogu heli karaa guryo ay dadka awoodi karaan oona jaban oo u raqiisan aysan bannaan iyo buush iyo degi karin marka qodobka saddexaad ugu dambeeyana wuxuu noo ahaa in aan shaqo abuurka dhalinyarada soomaaliyeed sidee aan aan xal uga gaari karnaa iyadoo la adeegsanayo technolojiyadda casriga ah sida aan ka warhayno dowladda soomaaliya oo kale intay shaqaaleysiin karta aada bay u yar tahay shirkadaha brivatka oo kale inay shaqa shaqa siiyaan dhalinyarada kasoo qalinjabinaysa kumanaanka kun gaarayo waa ku adag tahay laakiin annaga xoog waxaan saaraynay qofka dhalinyarada ah oo jaamacad marku kasoo qalinjabiya minkastoo jaamacadda aadinba sidee uu ku samaysan karaa shaqa isagoo hal abuur la imaan karaa waa gartay marka waxyaalahaas oo hal maalo ayaan ayaan ku sameyneynay diirada ku saarayna shirka waa gartay marka kaalin intee la eg ayaa tiknolojiyaddu ay ka qayb qaadan kartaa qodobadaas aad sheegtay gaar ahaan marka laga hadlayo arrimaha cunnada oo dhibaatooyin fara badan ay dadku la kulmaan xilliyada fatahaadda ama abaaraha iyo arrimaha kale aad ka dhawaajisay ee muhiimka ee sida guryeynta oo kale tiknolojiyadda tusaale ahaan oo kale haddii beerta oo inta hagtar oo yar haddii si teknolojiya ahaan loo isticmaalo waraabkeeda oo kale oo technolojiya lagu waraabiyo iyadoo la adeegsanaya waxaa moodaa in biyahoo kale la deeqaamin karo oo biyo yar ay u baahan tahay ama biyo ku filan ay heli karto technolojiyadu sidoo kale waxay ay sahli kartaa abuurka noociisa iyo xilliga uu ku baxayo iyo xilliga u baahan yahay marka qofka wax beeranayo technolojiyadda qayb haday ka saacido wax badan ayaa usoo haraya waxaa laga yaabaa abuurka intuu ubaahan yahay inta hegtar u baahan yahay in intii ka badan hadduu technolojiyada isticmaalo inuu soo baxayso dhanka kale shaqa abuurka oo kale hadaan u imaado qofka soomaaliyeed ama dhalinyarada soomaaliyeed hadday combyuter ay helaan keliya ayaa u sahli kartaa technolojiyadda inay shaqo helaan haddii u baahdo qofka waxyaalaha digital skillska la yidhaahdo in ay ay samayn karaan in ay samayn karaan muxuu ahaay technolojiyad casri ah sida website oo kale inay abuuraan oo wax ku ganacsadaan application inay sameeyaan oo shirkadaha ka gadanayaan ama inay graphic designka oo kale ama naqshadeeyahoo kale xirfadda aada iyo aad dadka shirkadaha u isticmaalaan ya yaa marka kasoo qayb galay yaa kasoo qayb galay sanadkan oo a shirka aad ku casuunteen ama ka hadlay oo inta badan iftiimiyey waxyaabaha muhiimka ah ee aada hadda taabatay
shirka waxaan ku casuunay khubaro oo oo ku xeel dheer arrimahan soo sheegay arrimaha muxuu ahaa beeraha oo kale iyo guryeynta iyo abuurka laakiin annaga waxaan ku casuunay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ugu horeysa dowladda federaalka oo qayb ka ahayd gaar ahaan gobolka banaadir oo qaybta guryeynta oo kale aada iyo aada xooga u saarayeen sidoo kale waxaan ku casuunay shirkadaha soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ayaa ugu horeeyeen dadkii kasoo qayb qaateen aqoon-yahano aan ka keenay dibadda iyo gudahaba iyo da muxuu ahaa hay-adaha oo internationalkana qayb libaaxay ka qaateen waxaa kasoo qayb gala shirka safiirada ugu sareeya wadanka sida safiirka euda muxuu ahaa safiirka ingiriiska safiirka muxuu ahaa sweden kulli marka shirkana wuxuu ka dhacayay magaalada muqdisho ka dhacayay laakiin laba qaybaan ka dhignay qaybta sahal uu ka dhacay xarunta sahal xalana qayb ayuu ka dhacay maalinta ugu dambeysay marka waxay sahashay in dhammaan kasoo wada qayb qaataan shirka waa gartay arrimaha hadda aad ka dhawaajisay marka la ega dal burburay oo soo kabanaya waxaan laga fursan doonin maalgelin iyo dhaqaale ama dowladda aad ka heshaan ama hay-adaha kale bulshada caalamka qaarkood aad ka dhawaajisa aad ka heshaan marka rajo intee la-eg ayaad ka qabtaan in waxyaabaha shirka ka soo baxay dhaqaale loo helo oo laga dhigo wax maaragtay shaqeeya oo dhaqan gala runtii waxaa sanadkan xusid mudan shirka shirkadihii waaweynaha soomaaliya ayaa ayaa sanadkan mar kale soo istaagay sanadkii hore oo kale waxaa xusid mudan iyo premier bank uu ku yaboohay ama dhalinyarada soomaaliyeed fursad usiiyey inay hal milyan oo dollar ay ku maalgelaan lakin sanadkan waxaa kaalinta libaax ka qaatay shirkada hurmuud oo adeegsanaysa bangi soo marsiinaysa bangiga salaam shan milyan oo dollar oo ay u furayso muxuu ahaay sunduuqeeda ay si ay ugu maalgeliso dhalinyarada soomaaliyeed marka waxyaalihii ugu horreeya oo shirka lagu yabaho ay ugu ahayd ugu muhiimsanaayna waa ahayd marka awal culeys waxaa ka hesay dhalinyarada soomaaliyeed hal abuurkooda marka lacagahaasi waxaa lagu bixinayaa hal abuurka ay la yimaadaan iyo ganacsiyada ay keensadaan ha waxaa waxaa lagu talaga qofka hadduu fikir la yimaado waxaa la siinayaa deyn jaban waxaa la yidhaahdo oo ka duwan deynta bangiga sida gaarka u bixiyo marka qofka waxaa laleeyahay oo kale tusaale wuxuu u baahan yahay ayaa la qiimeynayaa hadduu u baahan yahay toban kun labaatan kun soddon kun u baahan yahay kadib waxaa laleeyahay lixda bilood ugu horeysa intuu kasoo kabsanayo in aan lacag lagala weydiinin lacagta oo down paymentga loo yaqaano ama lacagta horumariska oo kale laga yareeyo ama sin jirin qaarkood lacagta kale oo ama profit sharingka la yidhahdo ama faa-iid wadaaga ama muraabaxada loo yaqaano iyadana sidoo kale in in aada iyo aada loo yareeyey marka fursad waxay unoqonaysaa dhalinyarada soomaaliyeed in ay daanis u helaan
waayahay khadar dhalinyaro fara badanaa shirka ka qayb gelaya oo gudaha iyo dibaddaba isaga yimid hal abuuro ayaa qaarkood meesha ay ku soo bandhigeen maxaad ka xusi kartaa hal abuurada aad is leedahay waa lasoo bandhigay oo waxay u baahan yihiin inay maalgelin helaan arrinta kale muhiimkana waxay tahay sideed ku kala xulataan fikradaha iyo hal abuurada ay dhalinyaradu la imanayaan sanadkan shirkadaha kasoo qayb qaatay waxay gaarayaan hal abuuryada aan dhaho gaarka ilaa iyo afartan hal abuur ayaa lagu soo bandhigay toban ka mid ah waxay galeen tartan oo waxaa kamid a midaa ku guulaystay kii guulaystahana shan kun oo doolar ayuu qaatay waxaana sponsor gareeyey bangiga i b s ee soomaaliya ku yaala waxaan ka xusi karaa waxaa jiray dhalinyaro soomaaliyeed oo oo beer oo waraab cusub u keeneen oo sameeyeen in biixireen u sameeyeen oo magaalada gaalkacyo iyo ka sameeyeen marka biixireenkaas oo kale roobka hadduu halmar u da-o ayuu ku filan yahay biyahaas oo kale in uu sanad dhan ama muddo waraabkaas helo waxaa kamid ah gabdho saliid saliid dabiiciha la yimaa la imaadeen oo laga sameynaya karootada oo timaha bixisa waxaa kamid ah dhalinyaro kale oo application sameeyey application apps loo yaqaano teknolojiyada casriga ah marka halaburada waa kala duwaaneen waxaa kamid ah gabar boosaaso ka timid oo hal abuur la imaatay sahlaya qofka isaga oo oo onlineka ku samaysan karo online booking application iyadoo la isticmaalaya marka waxaa dhihi karaa dhalinyaro soomaaliyeed ma kala harin dal iyo dibadba waa ka wada yimaadeen waxaa xusuusinaya dhalinyaro ah oo ka yimid canada ka yimid ayaa isagana application u sahlaya dadka isbitaalada oo numberka qaadanaya in in uu numberka usahlo iyaga oo gurigooda joogo inay number ka goosan karaan baahidaasna isaga ku dhacday oo hooyihiis u wada isbitaal ayuu saacado badan wuxuu u taagnaa number inuu qaato marka application ayuu u sameeyey yar kanadoo ka yimid tartan buu u galay isaga caalami ah hadda sooran tartan ka dhac maraykanna wuu kusoo guulaystay halkana wuu yimid wuu ka qayb qaatay marka waxaan dhihi karnaa hal abuurada lagu soo bandhiga aada iyo aad u kala duwanaayeen shirka necessary ma ahayn keliya in technology based ahada laakiin in uu wax innovation leh oo hal abuur cusub in uu yahay ayaa muhiimada ahayd baahina xalinaya baahi taagan
waa gartay marka laga hadlayo arrimahan waxaa laga yaabaa dad badan inay maskaxdooda kusoo dhacdo adeegsiga internetka oo kale oo marka soomaaliya la joogo aad u ah qaali ama dadku aanay wada heli karin mararka qaarkood korontada laftirkeeda waxaad moodaa in dadka aysan haysan ama qarashkeeda uu aada u sarreeyo waxyaabahaasoo dhanna waxa ay qayb ka qaataan ganacsiga iyo horumarada dalka ka dhici kara marka kuwaas xoogga ma saartaan iyaga oo ma kala hadashaan dowladda iyo sharikadaha kale in dadku ay helaan internet jaban iyo koronto jaban markii doodaha markaa aegtid waxaa moodaa in doodaha markaan qiimeyneynay oo inaan isku keenaynay dood kasto waxaa ka dhex muuqday qof dowladda matalaya qof shirkadaha khaaska matalaya qof matalaya dadka customarka ama ama macaamiisha matalayay iyo ama bulshada koowaad marka su-aalaha na aan weydiinayni waxa ugu muhiimsanaa waxay tahay sidee xal looga gaari kara haddii dawladda ay taho kale sidee waxaan u kalaasgarayn kartaa oo oo sicirkan qiimaha ah sidee bulshada mid awoodi karta u noqon karaa tusaale oo kale shirkadaha oo korontadoo kale culeys badan a wuxuu ka haystay qiimaha oo kale maadaama isticmaalayeen shidaal isticmaalayaan waxay leeyihiin ma dhimi karna qiimaha laakiin hadda shirkadda beek oo kale waxay u waxay u dallacday ama u gudubtay in ay solar adeegsato oo oo teknolojiyada qayb lidaax ka ah marka waxay ballan qaaday in ay shirk ay macnaha qiimo jaban ku siin doonto bulshada haddii solarkaas systemka ah oo hadda ay ka shaqaynayaan hirkaco marka bulshada teknolojiyada wax badan ayay ka bedeli doontaa dowladdana waxay ballan qaaday inay regulation u sameyn doonto ganacsatadana in ay adeegsan doonaan si qiimo jaban oo bulshada ugu gaarto waayahay ugu dambeyn shirarka noocan oo kalea waa sanadkii labaad ayaan filayaa yaa idin caawiya ama idin taageera muxuu yahay hadda halka aad u socotaan maxaad rajaynaysaan mustaqbalka hor shirka waxaa taageera bulshada soomaaliyeed gaar ahaan shirkadaha kasoo qayb qaadanaya shirka oo isboosar gareeyaan ha ahaato kuwa ka qayb qaadanayaan maxay ahayd qaybta bandhiga iyo qayb kuwo kaleoo qayb xaysiin ku bedelanaya sidoo kale dowladda soomaaliya iyo muxuu ahaa gaar ahaan gobolka banaadir oo qayb lidax sanadkan ka qaatay qaybta guryeynta oo soo bandhiga naqshad aada iyo aada u casri ah oo raba in uu guryo ka sameeyo marka hay-adaha oo internationalka sidoo kale iyagana qayb ay ka ahaayeen kuwii muxuu ahaa fankiga saaray oo macnaha iyaga oo qaybaha qaarkood oo macnaha qaadanayay laakiin waxaa xooga iyo juhdiga oo lacag u dhigma gelinaya dhalinyarada soomaaliyeed oo isku tashatay oo fikirkooda dhalaaliyey oo waxaa arkaysa quruxda badnaa soo bandhigay oo raba in ay narratifka ama ujeedkii wadanka macnaha halkii la beegsanaya ay bedelaan iyo meeshii awal aan taagnen waxaan waxaan hiigsanaynaa waxay tahay in qof kasta oo soomaali ah uu ku noolaado nolol qurux badan oo yidiilo leh qof kasta shaqo heli karo isagoo nabad iyo ammaan haysta dadka soomaaliyeedna isku tashtaan gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed oo aanay nigi jebin hadday wax bartaan iyo hadday wax baranba teknolojiyadda in ay sahli karto noloshooda waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga khadar aad iyo aad adigaa mudan toddobaadkanna intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay khadar ismaaciil oo ah madaxa shirka golaha tiknolojiyadda ee lagu soo gebagabeeyey magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo oo idinle nabadgelyo